haatanna barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa la diyaaraa caasha ibraahim aadan cashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno umuliso dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umuliso dhaqameedka umulisadu waa xirfadle caafimaad oo tababaran oo caawisa haweenka caafimaadka qaba inta lagu jiro foosha umulinta iyo dhalashada carruurtooda umulisooyinku waxa ay ku umulin karaan dhallaanka xarumaha dhalashada guriga iyo sidoo kale cisbitaalka waxaa sidoo kale jira umuliso dhaqameedyo aan iyagu xirfad caafimaad lahayn kuwaasoo intooda badan aan helin tababar caafimaad oo rasmi ah laakiin taa beddelkeed waxay barteen tababar xirfadeed ama khibrad toosa qaarkood waxa ay leeyihiin xarumo caafimaad oo yaryar kuwana waa kuwo ay hooyooyinku ugu yeertaan guryahooda saacado ka hor marka ay dareemaan in ilmuhu soo dhow yahay dalalka horay u maray sida maraykanka kuma badna umuliso dhaqameedyadu hase ahaatee dalalka saboolka ah oo ay soomaaliya ku jirto umuliso dhaqameedyada aad ayaa looga yaqaanaa waxaana ay inta badan gacan weyn siiyaan hooyooyinka aan awoodin inay cisbitaal ku dhalaan iyo kuwa aan iyagu aaminka ku qabin in ay ku dhalaan cisbitaallada yusur faarax xasan waxa ay xirfadda umulisanimada ku soo jirtay muddo labaatan sano ka badan waxa ay iiga sheekaysay sida ay hawshan ku bilowday walaal in badan baan shaqadan ku soo jiray labaatan iyo laba sano baan boosaaso umuliso ka ahaa gabdhahan hooyooyinkood ka qabtay baan haddeer iyaga ka qabtay caruur wax dhibaata oo ilaahay igu keenay ma jiddo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa weeye umuliso weliba aada loo jecel yahay baan ahaa magaalada boosaaso oo dhan laga garanayo afarta toone looga yeerto m c h-ka ku xiran isbitaalka geysa wixii maarata khatar garan karta oo gudbisa marka alxamdulilah wax dhibaataa ilaahay iguma keenin sababtay ku tahay khataraha keeni kara in dhibaato ka timaado ayaan aada u garanayay inta badan umuliso dhaqameedyada ka howlgala magaalooyinka ma haystaan ruksad ay hawshaasi ku qabtaan aqoonta ay ku dhaqdhaqaaqaanna ma aha mid ay si cilmi ah u barteen hase ahaatee waxaa jira xirfad toosa oo u horseeda in ay ku dhiiradaan inay hawsha umuliso dhaqameedka ku shaqaystaan sida yuusur oo kale aniga hooyaday baa umuliso ahayd hooyaday baan ka dhaxlay cidna ruqsad kuma weydiisan saasaanu kusoo shaqaynayay ilaa iyo haddana aan ugu dhex jiray gabadhii umulisaa ee ugu xiran ee dhashay ah jid soo gado baan idhaahdaa iyadoo qaasa haddii aanay gabadhaasi igu xirayn oo xilligaas maaragtay dee qof ila soo qubleeta oo kale oo la iigu yeero anigu qalabkeedaan sitaa makiinado cusubaan sitaa galoofyaan sitaa eedhiinkeedaan sitaa codkodkaygaan sitaa waxa weeyaan waxa weeye waa qalab nadiifsan baan ku umuliyaa wax dhibaataa kama iman kardo sababtay ku tahay waxa weeyaan de anaaba ka shaqaynaya shaqadaydii kar marka qalabka nadaafadiisii maxaad ku hubisaa in hooyadii aad u isticmaashay birahan oo haddana aad hooyo kale u isticmaalayso in hooyooyinkii waxyaabihii ay qabeen ee u gaarka ahaa ilaahay baa garanaya inaanay isu gudbin sidee ku ilaalisaa an hooyada qalabka aan ku umuliyo hooyo kale kuma umuliyo waxa weeyaan irbada lagu dhifanayo oo madidgeedin aan ugu dhifto ama kululeyso aan ugu dhifto waxa weeyaan waa cusub tahay oo waxa weeyaan waa sirinjo cusub makiinada aan ku goynaya waa makiinad cusub xudinxirku waa xudinxir cusub galoofyada anu isticmaalayo kartoon baa anigu msaan kuxoo kasoo qaataa waxa weeyaan galoofyadaasi waa galoofyo cusub dee umaba gudbi kadhaba anigu hooyo qalabaan ku dhaliyo hooyo kale kumaba dhaliyo marka aqoon aad u leedahay darteed baad u kala ilaalisaa ha waxa weeya waa wa wa waxaan galay tababaraan qaatay waxa weeye waxa isiiyey qolada m c h-ka waxa weeye hadda ka hor adigu ilaa iyo toban sano ka hor waankan wixii ka horeeyay dee waxay xirfad baraticaal oo xilligaana qaabkan hadda dadku u ilbaxay ma ahayn de wax kasta waxa weeye waa hadda siday kugu qabsatoday ahayd soo ma ogid laakiin intii hadda tobankan sano oo dambe hooyo hooyo loogu gudbiyaa ma jiro hooyo walba qalabkeeda lagu dhaliya gabdhuhuna iyagaana jecel m c h-ka iyagaa naga jecel ayagaa guryaha nooga yeerta sababto ay ku tahay waxa hooyo waxa jira shan caruur haysato hooyadaasi waxa weye ilmihii waxay uga tagto ma haysato m c h-ka inta ay ku maqan tahay oo loo qaadiyo dhib bay ku tahay laakiin gurigeeda dhexdiisa markay joogto ilaah baa kala keenaya bulshada iyagaa u yeerata ku kalsoon ineediga ku dhexgalaysa haweenkii baa soo booqanaya abeydeyda loo qaadaya bulshada ma jecel sahre cabdiraxmaan maxamed waa umuliso dhaqameed joogta xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid a xeryaha dhowrka ah ee ku yaala deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya waxay iyaduna sharaxaysaa xirfadeeda umulisanimo aniga waxaan ka shaqayn jiray isbitaalka xoogga waxaan ahaa ururka caafimaadka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ka tirsanaa hogaanka caafimaadka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ka shaqayn jiray qaybta qaliinka kuruujiya loo yaqiina qaybta hoose kuruujiya hoos muddo markaan saa uga shaqaynahaya eighty eight baan shaqo bilaabay ilaa iyo ninety onkii ninetygii intii dagaaladu socdeen wixii ka dambeeyey baan kasoo baxay oo hadda dowladdii way burburta shaqadiina way dhammaatay marka markaas isbitaalka xoogga waxba kamaanu umuli jirin laakiin waxaanu ahayn xirfad caafimaad oo naloo tareerin gareyn jirin haddii ifan ayna qabsato inaan wax ka umulino laakiin waxaan ka shaqayn jirnay inaan wax durno inaan wax duubno inaan wax dhayno inaan maaragtay saasaan eenkalkaalisa caafimaad baan ahaada anoo tareerin garaysnaa bay qabti nagu dhacday waa lasoo qaxay haween badan baa maaragtay qabsatay inaan saacideeyo haddaan xirfadii aqaan haddii inaan la aamuso way noqon weyday qadiyadeydina way siin weyday gabdho badan baan maaragtay dhaxaha uga umuliyey gabdho badan baan qaxootiye kale oo wadanka dhexdiisa ku dhex qaxqaxnay aan uga umuliyey alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasaan waday kadibna ugu dambeyn adiga labada kun iyo sideedii baan soo galay xerada qaxootiga dhadhaab ee dhagaxley khaasatan waxaan iska soo xaadiriyey markaan maalintii la idejiyey blog g one maalintii ka laba aheyd ka saddex aheyd oo isniin ay tahay iska soo xaadiriyey isbitaalkan ku yaala maaragtay xerada dhagaxley waxaa joogtay hay-ad hore guurtay oo la yidhaahdo jijisad jijisad baan warbixintayda siiyey qalabka loo adeegsado daryeelka caafimaadka waa mid ay muhiim tahay in aad loo ilaaliyo tayadooda xagga nadaafadda maadaama ay sahro ka dhex shaqayso xero qaxooti oo laga yaabo inay baahi badan oo dhinaca caafimaadka ka jirto ayaa waxa ay ka sheekaynaysaa qalabka ay adeegsato
hadda mise markii hore markii hore waxaan adeegsan jirnay sakiinta caadiga ah waxaan adeegsan jirnay mararka qaarkoodna qaban jirtay blackgolofis anagoo iska ah waxyaaba badanaa iska jiray waxyaaba badan baa iska jiray dayac baa iska jiray laakiin nasiib wanaag hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa xerada qaxootiga dhagaxley xarun ima furna haweenka waxay ogyihiin inaan umulso ahaa guriga igu yimaadaan hooyo waan foolanaya dhan iyagoo og oo a n c markay tagaan lagu wacdigeliyo inay isbitaalka imaadaan lagu wacdigeliyo inay maama tagsi wacdaan yay haddana waxay aaminsan yihiin faasta inay anigan ii imaadaan oo aan ku foom garaya inay maaragtay foolanayso inayna foolanaynin anigana nasiib wanaag waan ku foom gareeyaa markaan ku foom gareeyan waxaan kusoo xiraa isbitaalka sifay isbitaalka ugu dhalaan sahro ayaa dhinaca kale mar ay ka jawaabaysay su-aal ahayd inay jiraan dhibaato soo gaartay hooyooyinka ay umulisay sida naafoobid amaba dhimasho ku timid hooyada amaba ilmaheeda ayaa taa kaga jawaabtay maya ilaahay iguma keeno haddana inta dambe oon noolahay noloshayda ilaahay indhexumadaas iguma keeno waxaa weeye khataro badan baan la kulmay hadda saan aan dhagaxlay joogo anka waxaa dhacday hadda ka hor gabadh baa inta show isbitaalka timid haddana noqotay oo isbitaalka diidaneed yaa markay show fool dhammaysatay baa laigu yeeray saa markaan u imaado gurigii khatarta ay gashay ilaahay baa ogaa ilmaheedi wuu dhintay horta laakiin iyadana ilaaha ka badbaadiyey waxaan u imid ilmihiia soo kadalooba xariggii garka aha ee u dhexeeya ilmaha iyo xuduntoo soo laalaada ilmihii xuduntii buuryadiisiio bannaanka taala rag buu ahaa iyadii ay jiiranayso meel wax laga qabto lahayn ayaa maaragtay soo kor istaaga ber alaale ber wax laga qabta aysan lahayn nasiib wanaag ilaaha igu guuleeyey halkaan baan saa farti intaan raaciyey yaan waxaan helay suulkiisa suulkiisa markaas soo jiitay suulkiisa kale haddana helay wuu soo baxay labadii lugood markay iisoo wada baxeen garbihii kusoo baxeen surkiiba haddana ku dhegay surkiiba haddana harjad sameynay ilaahay baa haddana ka soo saaray ilmihiina waa meyd dhibkaas hata ugu badnaa barta dhibka aan la kulmay arrimahan kadiska oo maaragtay nagu dhacayana qalab umaba haysano markaa golofis iyo waxyaaba noocaas oo ilaahay maaragtay meelaha kale naga siiyey yaanu iska gashanaa qaftii caqli laho markaa nafteeda seefgaraynaysa yaa golofis iyo wax ku diyaar garowda emergency ahaan sida hadda gabadha haddaan kaaga sheekeynayo kale maxaad qaban kartaa qof isku jirtoo silicsan golofiska inaa gashto wixii kaloo lagu cudubinayo wixiina waaba sakiin suuqa laga soo gado waxaasoo kalena waa qalad maba fiicnaba safiye maxamed yarow waxa ay ku nooshahay xerada qaxootiga ifo ee ku taalla dhadhaab waxaana ay si joogto ah ugu xiran tahay umulisa dhaqameedyada afar da oo ay dhashayna waxaa ka umulisay sahre cabdiraxmaan maxamed oo aad codkeeda maqasheen safiyo weligeed cisbitaal kuma umulin waxa ay ka warramaysaa waayo aragnimadeeda dhinaca umulisa dhaqameedyada umulis dhaqameedka waxaan ku aaminay ayadoo adi guriga kugu kaalaynayso oo adii kolleyba sida adi ad dadka oo oo mulisaha mulisyaasha marka waa aadi maamasahara marka kolleyba anaga cafar arora iga umulisay umulisa ahaanteeda ileen umuliso iyada ka horreysa ma arkin safiya waxa ay sababeynaysaa waxyaabaha ku riixaya inay umuliso dhaqameed aaminto iyadoo heli kartaa cisbitaal bilaasha qof naxariis leh oo adii haddana dhakhtar eh haddii aad meel ka hesho inay dhakhtar aad aado oo lagu qaado mase meel lagu geeyo waa laga roon yahay ka sokow sababaha ay sheegtay safiyo inay ku dooratay umuliso dhaqameedka ayaa waxaa dhinaca kale jira sababo ay ku diidan tahay inay cisbitaal ku umusho kuwaas oo ay ka xustay ilaan wax badan oo oo laisku geysanayaa jiro ado oo markaas lay foosh bilowday oo fooshi shal bari ilaa adi bari dambe u gaarin aad foolay aad tahay wax ka halaysan u jirin waxaa lagu leeyahay ebreshin aad tahay dhiigga kuugu yaro si degdeg siiñ ahaan waxaa ku leeyihiin waa lagu qalaa marka kolleyba anaga waxaan aragnay inay guriga ay caafimaad ahaan gurigan iskaga dhalnaa ugu dambayntiina sahro ayaa kula talinaysaa hooyada uurka leh fariinta u horeysa aan faraya waa inay marka gabadha ogaato inay uur leedahay horta kow qaybta maaragtay uureyda ay tagtaa ama helboos ha u yaqaanaan oo xeryahan qaxootiga iyo caalamkaba helboostia laga dhahaa xaafadaheeni iyo soomaaliyana waxaa laga rahdaa m c h waa inay m c h ka toos u aadaa daryeelka hooyada iyo dhallaanka waa inay la socotaa caafimaadkeeda waa inay horta maaragtay isi seefgaraysaa xilliga uurka ay leedaha ugu hooseyn waa inay afar booqasho ay aadaa qaybta maaragtay badbaadada hooyada iyo dhallaanka ama helboos u aqoo ama m c h u aqoo marka ay dhalayso ay foolanaysan waa inay horta isku seefgaraysaa inay xarun caafimaad ay ku dhashaa oo seefgaraysan waa inay markay xarun caafimaad ku dhasho kadib oo ilaahay kala keeno ama operation ha ku dhasho ama nabad ha ku dhasho ee ilmo caafimaad qaba ilaahay siiyo ay fiicnaato afartan bixeeda waa inay ku seefgaraysnaataa haddana xarunta hooyada dhallaanka iyo uureyda waa inay ilmaheeda tallaalka siisaa saddexda jeero ugu horeeya ilaa iyo labada jeero ugu dambeeya waa inay caafimaadka ilmaheeda si fiican ula xiriirtaa iyo caafimaadkeeda sifa qoyskeeda uusan dhibaato ugu imaan ama nafteeda ama ubadkeeda saasaan ku dardaarmin lahaa intaas ayaan kusoo koobayaa dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay umulise dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hoyooyinka qaar ku doorbidaan umulise dhaqameedka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo